wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka jubbaland mudane aadan axmed xaaji ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay madax ka socota hay-adaha u n k kulanka waxa uu ahaa mid lagu gorfeynayay xiriirka hay-adaha u n k ay la leeyihiin dowlad goboleedka jubbaland kulanka markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay kana warbixiyey waxyaabaha kala duwan ay ka wada hadleen wasaaradda iyo weliba hay-adaha u n k wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka jubbaland mudane aadan axmed xaaji runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah waxaanan kaga wada hadalay qodobo badan oo wada shaqeynta u n k iyo dowladda jubbaland iyo sidii loo horumarin lahaa hay-adaha amniga waxay bogaadiyeen horumarka ay gaareen amniga ee ciidamada dowladda jubbaland ay ka gaareen dagaalada sidoo kale waxaan wada hadalkanagu ku saabsanaa sidii loo hirgelin lahaa qaraarkii kasoo baxay golaha wasiirada dowladda jubbaland horaantii sanadkan ee ahaa in si toos ah loola shaqeeyo dowladda jubbaland oo aan la siyaasadeynin arrimaha amniga iyo humanitarianka marka u n-ka waxaan ka wada hadalay sidii loo hirgelin lahaa sharciyadaas sidii maxay ahayd wada shaqeynta tooska ah ay ku hirgeli lahayd marka waxyaabo badan baan yaan ka wada shaqeynaa haddana waxaan in la dardargeliyo waxaa kalooan ka wada hadalay in la kobciyo tababarada iyo maxay ahayday waxyaabaha la siinaya booliiska iyo shaqada amniga in in la dardargeliyo marka shirarkanaga waxyaabahaasay ku saabsanaayeen wuxuuna ahaa runtii shir oo successful ah waxaa ku jiray u n-ka qaybta humanitarianka ayaa noo timid sidoo kale booliiska iyo iyo ciidamada qolyaha nagala shaqeeya marka shirarkanagu waxyaabahaasi ku saabsanaayeen wuxuuna ahaa shir runtii horumar leh annaguna waxaan u gudbinay horumarka iyo waxyaabaha laga gaaray deegaanada jubbaland iyo waxyaabaha la doonaya in la qabto marka taasaa sidii aan ku wada shaqeyn lahayn ama horumarka loo kobcin lahaa baan ka wada hadalay